أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى فصل هذا كان فاصل mid wax kala saara fi اlijtihaadi dadaalka ayuu u fasal yahay sheekhu raximah اllahu tacaala halkan wuxuu doonay inuu uga hadlo masaladan masأalaة اlijtihaad alijtihaad ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye waa badlu اlmajhuud fi taxsiili اlmaqsuud badlu اlmajhuud fi taxsiili اlmaqsuud waa in awooddaada aada ku bixiso in maqsuudkaaga iyo qasadkaaga aada gaartid ood soo xasilisid in awooddaada aada ku bixiso waxa qasadkaaga uu yahay ood doonayso ilaa aad ka gaarto inta tabartaada iyo awooddaada inaad bixisid kaasa waxaa la yidhaha alijtihaad ulajeeddada marka masaladan ijtihaadka laga leeyahay waxaa weeye haddii tusaale ahaan laba weel oo labaduba ay biyo kuugu jireen ayaa mid ka miduhu nijaasoobay labadii weeloo biyuhu kuugu jireen mid ka mid ahaa nijaasoobay midkuu yahana waad garan weyse midkuu yahana waad garan weyse waxaa kuu bannaan marka inaad dadaal samayso calaamaadka labada weel aad fiiriso midkii aada istiraahid kana daahir ah ayaad ku weyse qaadan kartaa marka bacda alijtihaad qaala shaykhu raximahu اllahu tacaala idaa waktigii ishtabaha uu ka dheeh galo calayhi shaksiga dushiisa daahirun biyo daahir ah bimutanajisin biyo nijaasoobay hadday uga qasmaan oo ay uga dheeh galaan oo laba weeloo midna biyo daahiruu ku jiray midna biyo nijaas uu ku jiray ayaa isaga dhex qasmay uu kala garan waayey midkii daahirka ahaa iyo kii mutanajiska ahaa ijtahada wuu dadaalaa shaksigaas qiyaasuu samayna wuu dadaali ijtihaadkaasi marka waa wujuuban inuu ijtihaad iyo qiyaas bixiyo waa waajib in daaqa alwaqtu hadduu wakhtigu celiili yahay oo inuu biyo kala raadsado iyo aan laga gaarin walam yajid uusan helin gayra daalika almaay aw ituraaq biyahaas oo biyaha kale ay markaa ku qasmeen ama caro maahane wax kale ma haysto biyo kale uu ku beddesho ma haysto inuu carada uun ku booraysto mooye sidaasuu haddii ay dhacdo wakhtiguna uu celiili yahay waa waajib inuu ijtihaad sameeyo ijtahada wuu dadaali shaksigii wa tadahara wuxuuna ku dahaaro qaataa bimaa iyoladikii danna uu maleeyey tahaaratahu maagaa dahaaradiisii uu u maleeyey yacni sheekhu wuxuu ku leeyahay labadan weeloo biyuhu kuugu jireen haddii mid uu nijaasoobo weelkii nijaasoobena aada garan weyso qofku waa inuu ijtihaad bixiyo waa waajib haddii wakhtigii uu celiiri yahay oo biyo kale inaad raadsato markaa wakhtigii uusan ka gaaraynin wuxuuna qofku markaa ku dahaaro qaadan kii uu is yihaaho waa daahir markuu dadaalka bixiyo oo calaamaad uu fiirfiiriyo labada weel calaamaadkooda markuu fiirfiiriyo biyuhu is yidhaaho alla ilaahay kuwana daahira kaasuu isaga dahaaro qaada walow acmaa walow kaana shaksigu haba ahaado hadduu doono acmaa indhoolaba ha noqdo qofka dadaalaya indhoolihii xataa haddii laba weel ay isaga qasmaan oo kan miya daahira mise kana mutanajisa hadday isaga dhex yaacaan indhoolaha naftiisu sharcigu wuxuu u ogol yahay inuu ijtihaad iyo dadaal uu sameeyo oo hadda isagu uuba indhala yahaye see wax ku ogaan wax daahira iyo wax nijaasa see ku ogaan waxaa jira isaguna calaamaad iyo malaamix kale ayuu ku ogaan karaa oo calaamaadka uu ku ogaan karo waxaa ka mid ah fa ina lahu dariiqan indhooluhu jid u furan jid ayuu leeyahay fi tawasuli inuu ku gaaro ila almaqsuud maqsuudkii uu raadinayey oo midkii daahirka ahaa ama kii nijaasta ahaa dariiquu ku gaaru leeyay ka samaaci sawtin shanqar inuu maqlayo weelkii maaragtaa yacni eygu uu taabtay ama eygu uu nijaaseeyey ama qof kaloo nijaas wadata ay wax ku riday shanqaruu maqlay wa naqsi maa-in ama biyihiioo nusqaamay biyihiioo nusqaanu ku dhacday waacwijaaji linaa weelkiioo xoogaa qalloocday oo qallooc intuu taabto uu arko weelkiioo dhinac u jalleeca oo qallooc ku dhacay wadiraabi qidaa'ihi weelka daboolkiisii daboolkaasoo isbeddel uu ku dhacay daboolkii isbeddel ku dhacayo daboolkiiyaa ama ka dhacay ama daboolkiiyaa dhinac u qalloocday fa id lam yadhar lahu shay indhoolihii haddaysan waxba u muuqan qallada wuxuu iska saarsadaa uu iska raacaa qof indhaleh oo wax arki kara ayuu iska saarsadaa hadday wax u muuqan waayaan indhoolihii laakiin haddii xoogaa calaamaada uu dareemayo calaamaadkaas markuu fiiriyo weelkii uu u soo baxo inuu daahir yahay kaas unbuu markaas indhoolihii uu ku weese qaada laakiin masaladan ijtihaadka ah qofku marka la leeyahay labadaa weel wuu ku ijtihaadi ijtihaadkaas wuxuu iska leeyahay shuruud afar ah marka qofku uu dadaalayo oo labadii weel midkuu is yidhaaho waa daahir uu ku dahaaro qaadanayo shuruud afar ah waa inuu qofku ilaaliyo waxaa shardi ah an yakuuna likullin min almushtabihayni aslun fi اtadhiiri wاlxilli labada weeloo isaga qasmay mid walba waa inuu asal ku leeyahay xalaalnimada iyo dahaarada asalkiisii hore waa inuu ahaan lahaa shay lagu dahaaro qaadan karo labaduba maxaa baxay haddii tusaale ahaan weel ay ugu jireen maa-ulwardi waa biyihii hore aan usoo tilmaannay oo biyaha ubaxa laga sameeyo weel maa-ulwardi uu ugu jiro maa-ulwardigaas iyo weel biyo caadihu ay ugu jiraan maa-ulwardigaas iyo weel biyo caadihu ugu jiraan ayaa markaa uga dheehgalayoo labadaa weelaa isaga qassoomay qofkaasi ijtihaad markaa ma bixinayo ma dadaalayo liannahu labadii weel mid ka mida waxaa ku jira maa-ulwardi oon lagu dahaaro qaadan karin maa-ulwardi oon lagu dahaaro qaadan karin ayaa ku jira qofkaasi dadaal iyo ijtihaad ma samaynayo bal wuxuu samaynaa markaas maa-ulwardigana oo biyaha ubaxa laga sameeyey maruu ku weese qaadan biyahan kaleoo caadigana maruu ku weese qaadan maxaa u soo xasilaya weeseqaad xaqiiqa ah liannahu maa-ulwardigii nijaas ma aha lacalla haddii wixii yacni maa-ulwardigu hadday u hormareen oo maa-ulwardigii intuu ku weese qaatay xaqiiqa ahaan biyihii caadiga ahaa ay ugu dambeeyeen muxuu noqonaa kaman tadahana uma tawadaca qof intuu saliid marsaday weeseqaad ka daba mariyey dhib miyuu leeyahay qofkaas haddii maa-ulwardigii tusaale ahaan ay u hormaraan biyahan caadigana ay u daba maraan saara kaman tadahana uma tawadaca qofkii wuxuu noqonaya qof inta saliid marsaday weese qaatay weeseqaadkiisana waa saxiix haddii lacalla biyihii xaqiiqada aha ay u hormaraanna biyihii xaqiiqada aha ee asalka dahaarada ku lahaa hadday u hormaraanna waxay noqonaya kaman tawadaca uma tadahana qof intuu biyo caadi oo daahira ku weese qaatay ka bacdina saliid ismariyey marka labada masalaba dhib qofkani ma hayo dhib ma hayo marka qofkaas ma ijtihaadaye biyahan caadigaana maruu ku weese qaadan maa-ulwardigana maruu ku weese qaadan shardiga labaad an yakuuna lilcalaamati fiihi majaal waa in calaamada dariiq uu ka furan yahay calaamada dadaalka oo uu ku fahmi lahaa weelka nijaasta ah ama weelka daahirka uu ku fahmi lahaa waxuuna calaamo ah qofkii inay u iftiimaan waa shardi oo calaamooyinka waxaa ka mid a labadii weel midaa biyihiisii nusqaanu ku dhacday midaa xoogaa isbeddel uu ku dhacay urkiisii markuu uriyo markuu uriyo ama midabkiisii iyo waxbuu dareemi midaa waxaa u dhowaa ey midaa ey u dhowaa xoogaa calaamaad uun waa inay muuqdaan uu ku dadaali karo uu ka qiyaas qaadan karo haddii laakiin qofkii wax calaamo ah wax calaamaha hadduu qofkaasi uu waayo oo calaamada uu waayo markaa waxay noqonaya labada weelba inuu ka fogaado hadduu biyo kale heli karana biyo kale waa inuu raadsado hadduusan biyo kale heli karinna wuu booraysanaa marka masalada saddexaad ama shardiga saddexaad waxaa kaloo shardi ah waxaa shardi ah duhuuru alcalaama duhuuru alcalaama masalada labaad shardiga labaad wuxuu ahaa an yakuuna lilcalaamati fiihi majaal calaamada waa in dariiq uga furan yahay biyihii falaa yajuusu اlijtihaadu ilaa bicalaama calaamo maahan yani dadaal ma fura hadduusan calaamo arkin ka tagayuri axad اlinaayn labadii weel mid ka mid ahoo isbedel ku dhacay wa naqsihi labadii weel mid ka mid ahoo nusqaanu ku dhacday waاldiraabihi labadii weel mid ka mid ahoo yani uu ku dhacay isbedel wa qurbi naxwi kelbin eeyoo kaleo mid ugu dhowaa ow rashaashin minhu ama biyihii firfirdhan oo soo gaaray oo weelkii mid ka mid ahoo daatay waa liifaadati khalabati danni xiina idin markaasi maladu waxay haalib ku tahay labada weel mid ka mid a inuu nijaas yahay waa midka eygu u dhowaa ama midka isbeddelka uu ku dhacay bikhilaafi maa idaa lam yakun lahaa fiihi majaal haddii laakiin wax calaamadu meesha aysan ka furnayn khilaafsan kamaa low ikhtaladat maxramuhu gabar maxram u ah ayaa tusaale ahaan waxay uga dhex qasantay biniswatin naago maalan qaryo ama tuulo yar ayaa gabar walaashaa ah ayay ku dhex qasantay ma fahmi kartid gabadhii walaashaa ma taqaanid islaamaha kale kama taqaanid sharcigu markaa wuxuu ku leeyahay qaryadaasoo dhan haweenka jooga inaad wax ka guursato ma bannaano ijtihaad ma bannaano yacni qaryo yaroo boqol qof ay degan yihiin oo kale ayaa walaasha aad ka dhex garan weyso oo walaasha ay ka dhex yani kaa dhex gashay matanaa walaasha matanaa ajnebiya ma kala taqaanid markaasoo kale qaryada dhan waa inaad isaga haajirto waddamo kale ama qaryooyin iyo tuulo kale waa inaad haweenka raadsato tanna sidoo kale lamid haaliثuhaa shardiga saddexaad duhuuru اlcalaama qofkii calaama waa inay usoo ifbaxdo fain lam tadhar calaama haddaysan usoo ifbixin lam yacmal bihi biاlijtihaad dadaalkaa markaa kuma dhaqmayo kuma camal falayo sawaaءan waxaa isla mida alacmaa indhoolihii iyo walbasiiru mid wax arkayo waa isla midoo wax calaamaaba hadduu waayo ijtihaad ma fura walaa yushtaradu lamana shardiyo fii idraakihaa calaamada ogaalkeeda albasaru qofku inuu indhale yahay shardi ma aha inuu wax arkayo bal yataxaraa qofku waa iska dadaali man waqaca lahu اlijtibaah qofkii dheehgalkaasi uu ku dhacay waa iska dadaali walow kaana acma indhoolaba ha noqdo shardiga afraad tacadud اlmushtabihi waxa kaa dheeh galay waa inay wax badan yihiin laba weel ugu yaraan waa inay gaarhaan wa baqaa'u lmushtabihayn labada shay oo kaa dheeh galana labadoodiiba waa inay baaqi yihiin fala ijtihaada dadaal kama fura fii inaa'in waaxid hal weel ee hal weel maxaaba loogu ijtihaadi ibtidaa'an bilowgana dadaal kama fura walaa intihaa'an dhammaadkana dadaal kama fura hal weel hadduuba yahay maxaad ka ijtihaadi dadaal kama fura waxa lagu ijtihaadaya waxaa shardi ah laba weel iyo ka badan inay yihiin shardiga waidaa waktigii akhbarahu ay akhbara axad alinaa'ayni labadii weel midkood bitanajusihi tanajusi axad alinaa'ayn waidaa waktigii akhbarahu damiirka hore wuxuu laaban shaksigii waidaa waktigii akhbarahu shaksigii bitanajusihi tanajusi axad alinaa'ayn labadii weel mid ka mida nijaasoobidiisii hiqatun ay mowhuuqun qof lagu kalsoon yahay hadduu uga warbixiyo labada weel mid ka miduu inuu nijaasoobay wa bayana ay ilmowhuuqu qofkii lagu kalsoonaana uu caddeeyo assababa ay sababa tanajus ayaa loola jeedaa sababta weelku uu ku nijaasoobana uu caddeeyo wa kaana shaksigaa lagu kalsoon yahana uu yahay faqiihan qof wax yaqaano ee faqiiha uu yahay faqiihaasoo muwaafiqan ku waafaqsan fi lmadhabi madhabta qofka uu wax u sheegayana ku waafaqsan ictamada wuu cuskan karaa shaksigii hu ay ilmukhbir qofkaa warka u sheegay oo yidhi weelkani waa mutanajis biyaha ku jira waa nijaas yidhi wuu cuskan karaa oo hadalkiisa uu qaadan karaa masaladan ulajeedada sheekhu uu ka leeyahay waxaa weeye labadii weel oo adiga shakigu kaaga jiray ood dhahaysay makana yacni biyihiisu ay nijaas yihiin mise kana daahira shakigu uu kugu jiray qof mowhuuqahoo lagu kalsoon yahay ayaa wuxuu kugu yidhi kan weeye midkii nijaasta aha labadan weel shakiga iska saaroo kan weeye midka nijaasta ah qofka mowhuuqa ah yacni shardi ma aha inuu rag yahay inuu haween yahay wuxuu doona ha noqdo sawaaء kaana rajula aw imraأa walow cadla riwaayatin caadilka la yidhaaho cadlu riwaaya haba noqdo kamra'atin haweeney oo kale wacabdin addoonkii laa farqa fii dalika laa farqa bayna almar'ati wاlrajuli wاlcabdi wاlxuri ama xor ha noqdo addoon ha noqdo nin ha noqdo haweeney ha noqdo qof uu lagu kalsoon yahay ayaa u sheegay oo yidhi weelkani waa kii mutanajiska ahayo weelkani uu kaa nijaasoobay biyaha ku jira waxaase shardi ah wabayana sababa sababtiina wuu caddeeyey qofkii lagu kalsoonaa oo sababta biyuhu ay ku nijaasoobeen wuu sheego wuxuu ku yidhi eeyaa lugta geliyey ama kaadiyaa ku daadatay ama matagaa ku daatay ama dhiigaa ku daatay waxbuu kuu sheegay asbaabtu wax ku nijaasoobaan mid ka mid a ayuu caddeeyey wa kaana wuxuuna ahaaday qofkaasi faqiihan ninkaa wax kuu sheegayana waa qof wax yaqaana faqiih maxaa loola jeedaa bimacnaa yacrifu fiqha nijaasa fiqhiga nijaasaduu yaqaanaa wax wax ku nijaasoobaan iyo waxa aysan wax ku nijaasoobin ayuu kala yaqaan faqiihaasoo muwaafiqan ee qofka uu wuxu sheegayana ku waafaqsan fi lmadhabi madhabta ku waafaqsan qofka wax ku sheegayo waa isku madhab aduu haddaad shaafici tahay ninka wax kuu sheegayana waa shaafici ilaa axkaamta nijaasta qaybo ka mid a waxyaalaha wax nijaaseeye qaybo ka mid a ayaa madaahibtu isku khilaafsan yihiin qofka marka wax kuu sheegayana waa shaafici tusaale ahaan adiguna waxaa tahay shaafici ictamada shuruudda haddii la helo hu shaksiga mukhbirka ah uu cuskan karaa uu qabsan karaa marka marba haddii qofkii uu yahay qof madhabkaagii kugu waafaqsan faqiihna yahay axkaamta nijaasada yaqaana sababtana uu caddeeyo uu qabsan karaa marka meeshan shaarixa ibnu xajar alhaytami raximah اllahu tacaala meeshan sharaxa wuxuu yidhi wabayana sababa sababta uu caddeeyo aw adlaqa aw adlaqa meesha faqiiha ah sheekhu wuxuu kuu sheegi qofku hadduu faqiih yahay laa yushtaradu an yubayina sababa aw adlaqa meesheeda yani wuxuu kuu sheegi idaa kaana almukhbiru faqiihan laa yushtaradu an yubayina sababa hadduu qofku axkaamtii nijaasada u yaqaano sababta inuu kuu sheego shardi ma aha wabayana sabab ayay u taallaa marka wabayana sababa waxay u taqaanaa waxay u taallaa alladii laysa bifaqiihin qofka wax kuu sheegaya hadduusan faqiih ahayn waa inaad tidhaaho sheeg wax wax ku nijaasoobaan caamiyaa tahay waxaad dhici karta waxaan wax ku nijaasoobinba inaad u taqaano nijaas wax ii sheeg waa inaad tidhaahi amaa qofku hadduu faqiih yahay falaa yushtaradu an yubayina sababa hadduu laakiin qofku faqiih yahay shardi ma ahan inuu sababta caddeeyo walidaalika marka shaarixu saasuu ku yidhiyo wabayana sababa aw adlaqa wa kaana faqiihan ama waa iska idlaaqo wax sababa kuma sheegin laakiin waa faqiih faqiih markaa waa cuskan karaa oo uu qaadan karaa hadalkiisii faslun haadakani faasilun mid wax kala saaraba في الأwاanي في أحكاaم الأwاanي wuxuu u fasl yahay weelasha iyo أحكaamtoodii faslkan شheekha raximah الlahu taعaalى wuxuu uga hadli weelasha iyo أحكaamtoodii sababta marka faslkan sheekhu uu ugu xijiyey yaعnي أحكaamtii biyaha sababtaasi waxaa weeye biyaha waxa lagu shubanayo waa weel weelashii marka waxaa jira weelal aan la isticmaali karin oo diintu aysan ogolayn oo xaaraan ah oo in la isticmaalo ay xaaraan tahay taasuu sheekhu marka fasalkan ugu xijiyo oo wuxuu kuu sheegi weelasha la isticmaali karo iyo weelasha aysan diinta ogolayn wayaxrumu waxaa xaaraam ah isticmaalu awaani الdahabi wاlfidati weelasha dahabka iyo fidada isticmaalkoodu waa xaaraan ilaa lidaruuratin daruuro maahan sheekhu wuxuu ku yidhi weelasha dahabka iyo fidada ka samaysan in la isticmaalo xaaraan wey oo maxaa loo isticmaali waa jamiicu اlisticmaalaat isticmaalaadka dhammaan wuxuu doonaba ha noqdo fi الdahaarati wagayriha ama dahaaraad u isticmaali ama raashinaad ku cuni waxbaad ku cabi cabitaanaad ku shuban ama haddii kale armaajadaad isaga sharaxanoo weelkii dahabka ahaa galaaskii dahabka ahaa ama koobkii dahabka ahaa sharaxaadaad ka dhigatay oo armaajadii ayaad ku sharaxatay kulli waa xaaraan alitikhaad waاlisticmaal kullu minhumaa xaraam inaad samaysato meel ku sharaxatid weel dahab ama fida ah ama inaad dahaaradii u adeegsatood ku weyse qaadatid cabitaan iyo cunto aad u adeegsatid kulli xaaraan wey maxaa yeelay xadiiskii nabigeena salى اllahu عalayhi wasalam waxaa ka sugnaaday inuu yidhi laa tashrabuu fii aaniyati الdahabi wاlfida walaa taأkuluu fii sixaafihima nebiga salى اllahu عalayh wasalam wuxuu yidhi laa tashrabuu waxba ha ku cabinina fii aaniyati الdahabi wاlfida weelasha dahabka iyo weelasha fidada ka samaysan waxba ha ku cabinina waxna ha ku cuninina walaa taأkuluu fii sixaafihima xeerooyinka laga sameeyey dahabka iyo fidadana waxba ha ku cunin inuu yidhi nabigu salى اllahu عalayh wasalam marka nahyigaasaa ku soo arooray xaaraan wey sheekha marka wuxuu ku yidhi ilaa lidaruuratin daruura inay jirto maahan oo daruurada ulajeedada maxaa loola jeedaa daruuro daruura ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye bian lam yajid hayraha bian lam yajid hayraha weelkii dahabka ahaa iyo weelkii fidada mooyee wax kaluu biyo ku shubto waa waay inuu weyse qaatana wuu rabaa wax kale uu biyo ku shubto ayuu waayey de markaasi waa daruura weelkii dahabkaa fidadii markaa way bannaan tahay inuu biyihii uu ku shubto iyo waxa uu u baahan yahay waitikaaduhaa wayaxrumu waxaa kaloo xaaraam ah itikaaduhaa itikhaadu awaani dahabi waalfida weelasha dahabka iyo fidada yeelashadoodiina in la yeesho oo kayd laga dhigto waa xaaraan iyaduna waa masaladii hadda aanu sheegaynayo isticmaal kaliya shardi ma ahane inaad yeelashto oo yacnii guriga uu ku yaallo oo tidhaaho guriga waxaa i yaalla galaas dahaba xeero dahaba weel dahaba xaaraan wey itikaadka isaguna inaad isticmaasho keliya ma aha xataa yeelashadaasi xaaraan wey liannahu yajuru taasi wuxuu u jiidi haddaad guriga ku kaydaysato weelka ila isticmaalihaa almuxaram marka dambe inaad isticmaasho wey ka aalati lahwi almuxarama sida ay xaaraam u tahay qalabka lagu cayaarayo oo diintu ay xarimtay in la samaysto guryaha lagu samaysto o lagu kaydaysto walow yaadanba ku cayaarina xaaraan wey waa waxaan muusikada iyo lagu garaacayo iyo heesaha lagu garaacayo iyo waxyaalahaas oo kale in guriga aad tiraa waa ku sharaxan xataa adoon ku cayaaraynin xaaraan wey lianna waa sidii oo kale oo liannahu yajuru ila alisticmaali almuxaram marka dambe qofaa uun isticmaalay dad guriga dhigatid walow inaaan sagiiran walow kaana weelku haba ahaado walow kaana almustacmal weelka la isticmaalayo dahabka iyo fidada haba ahaado inaaan weelba ha ahaado weelkaasoo sagiiran ee yar weel yarba ha noqdo hadduu doono wax yar ha noqdo tusaaluu sheekhu ku siiyey wadaalika ka mukxulatin indhakuushii oo kale ka mukxulatin aalada indha kuusha oo kale marka indhaha kuusha la marsanayo indha kuusha marka indhaha la marsanayo maxaa lagu marsadaa bahalka yaroo fiiqanoo isha sidan loogu tirayo kaasoo xataa dahaba xaaraan wey kaas yar oo indha kuusha aad ku marsanaysid xaaraan wey wa khilaalin khilaalku kuugu daray sharaxa khilaalka waxaa wey waxaan aan u naqaano istakiinka wey waxaad samaysatay istakiin markii aada cuntada cunto hilibkii aada isaga bixinayso dahaba istakiin dahaba ayaad samaysatay waa xaaraan wax yar xataa ha noqdo hadduu doono xaaraan wey walow inaa aan weelba ha noqdee xaaraan wey dahabkii fidadii weelkaasoo sagiiran yar wadaalika ka mukxulatin aalatu indha kuulashadii oo kale aaladda indhaha lagu kuusho wamaa yoladii kii isaguna waa xaaraan dubbiba lagu karay wixii lagu karay oo lagu dhejiyey bidahabi dahabkii wixii lagu dhejiyey weelkii dahabka karka looga dhigoo lagu dhejiyey isaguna xaaraan wey muطlaqan xaaluu yahay isagoon la kala qaadin muطlaqan waxaa loola jeedaa sawaaءun kaana sagiiran aw kabiiran sawaaءun kaanat dabbatu qeybta lagu karay sagiiratan aw kabiira qeybta weelka lagu karay oo dahabka qeyb weyn ha noqoto ama qeyb yar ha noqoto waa islam masaladan masalaةu dabba masalatu dabba ulajeedada sheekhu uu ka leeyahay waxaa weeye waxaan hore usoo qaadanay weelasha dahabka iyo fidada in la isticmaalo in guryaha la dhigto kulli inay xaaraam yihiin oo farqi uusan lahayn weelku ama ha weynaado ama ha yaraado sheekhu wuxuu ku yidhi waxaa la mid a weelkii dahab ma ahan oo tusaale ahaan waa weel qoray ah ama waa weel bir ah ama waa weel macdan ah laakiin qayb ka mid ahaad waxaad uga samaysatay qayb dahaba eed uga dhejis qayb ka midaad waxaad uga dhejisay dahabaad uga dhejisay xaaraan wey xaaraan wey cadkaa yarka ahood weelka qayb aad uga dhejisay xaaraan wey walaa yaxrumu xaaraan ma aha maa iladii kii xaaraan ma aha dudiba huwa maaga lagu karay oo lagu dhejiyey bilfidati fidada wixii lagu dhejiyey kaasi xaaraan ma aha ilaa dabbatan ku dhejin ma ahani ku dhejintaas oo kabiiratan weyn wax weyn in lagu dhejiyo maahan ku dhejintaasoo liziinati liajli ziina qurux darteed u sugnaatay wuxuu kala saaray sheekha raximah اllahu tacaala oo sharcigu uu kala saari dahabka dabbatu dahabi wa dabbatu اlfida dahabka in weel lagu karto oo lagu dhejiyo waa xaaraan muطlaqan wax weyn ha noqdo wax yar ha noqdo farqi malaha waxa sharcigu kala saarayo kaliya waxaa weeye waa dabat اlfida wuxuu ku yihi sheekhu xaaraan ma aha maa dubiba biاlfida weelkii fido lagu dhejiyey oo qeyb ka mida fido looga dhejiyey xaaraan ma aha ilaa waxaa xaaraam noqonaya dabatan ku dhejin ku dhejintaas oo kabiiratan weyn ku dhejintaas weyn oo haddana liziina qurux iyo sharaxaad aad ula jeedo laakiin weelkii haddaad ku dhejiso fidaad ku dhejiso qeyb ka mid ahad waxaad uga kartay fido qaybtiina waa wax weyn baahina kuma geynaysee sharaxaad iyo qurux ayaad ula jeedaa waa xaaraantaas wax baahiyo kuu geynaya ma lahoo weelkiiyo intuu kaa jabay aada jabkaas ku karayso ma ahane qurux iyo sharaxaad aad ula jeedaa filadii waana weyn tahay waxaad ku dhejisay quruxaadna ula jeedaa waa xaaraan xaaraan waa waxaa kaloo xaaraam noqonaya labadoodiioo laysku daray labada mas'aloo laysku daray maxaa weeye waa liziinati wa maca alxaaja liziinati wa maca alxaajati weelkan fido ayaad qeyb ka mida uga dhejisay waxaadna ula jeedaa sharaxaad iyo qurux iyo xaajo wada jira danaa kuu geysay oo weelkiiyaa qeyb ka mida ayuu ka jaban yahay quruxna waad ula jeedaa weelkiina qeyb ka midana wuu ka jaban yahay iyaduna waa xaaraam labada mas'alaba xaaraan wey ilaa dabbatan kabiiratan liziinati waxdaha qurux oo kale aad ula jeedaa aw maca alxaaja ama qurux iyo xaajo iyo dan ayaa kuu geysay fataxrumu masaladaasi waa xaaraam lima fiiha waxaa ku sugan fidada min asarafi xadgudub iyo walkhuyalaa'i kibir waa kibir iyo xadgudub bikhilaafi sagiirati laakiin qayb yar haddaad weelkii ku dhejiso fido ah khilaafsan sagiiradaasoo liziinatin qurux u sugnaatay qayb yaroo fidahaad weelkii ku dhejisay quruxaadna ula jeedaa laakiin waa wax yar wey caddi yar wey ama waa walkabiirati lixaaja qayb weyn oo fidahaad weelkii ku dhejisay laakiin baahiya kuu geysaya dan weelkiiya kaa jabay waxaa kaloo sidaas oo kale xalaal ah wasagiirati lixaaja sagiira lixaaja qayb yar ayaad weelkii ku dhejisoo fida ah laakiin dhibaataa kuu geysay oo weelkiiya kaa jaban fa inahaa masaa'ilkaasi taxilu masaailkaasi xalaal wey waa in lama cad labada sagiiradaa qeybta aad ku kabtay fidada haba ka soo iftiinto min bucdin meel fog quruxdeeda iyo dhaldhalaalkeeda meel foga dhaldhalaalka haba laga arko hadduu doonee xalaal wey marka waxaa xalaal noqonaya waxaa weeye qeybta yar ood ku kabtay hadduu yahay sagiira qeyb yar oo qurux aad ula jeedid ama waa qeyb weyn laakiin waxaad ula jeedaa lixaaja baahi ama waxaad ula jeedaa waa sagiiro waxaad ula jeedaa xaaja saddexda masalaba xalaal wey saddexda masalaba xalaal wey walaa yaxrumu xaaraan ma aha maa iyo ladii kii dubiba lagu karay oo lagu dhejiyey bilfidati fidadii lagu karay ilaa dabatan ku dhejin maahane ku dhejintaasoo kabiiratan weyn ku dhejintaas weyn oo liziinati liajli ziina qurux darteed loola jeedo wayaxilu waxaa xalaal noqonaya almumawahu kii la marmariyey bihimaa biالdahabi wاlfida wayaxilu waxaa xalaal noqonaya alinaau weelkii xalaal weelkaasoo almumawahu ee la mariyey bihimaa biالdahabi wاlfidati weelkii dahab iyo fido sidaa korka looga mariyey biyaha dahabka biyihii dahabkiiyaa korka laga mariyey ama biyihii fidada inta la dhalaaliyey fidadii dahabkii la dhalaaliyey ayaa weelkii kor laga marmariyey xalaal wey laakiin maxaa shardi ah weelka biyaha dahabka kor laga marmariyey markuu xalaal noqonayo waxaa shardi ah in lam yataxasal minhumaa shay-un biyihii dahabka ahaa iyo biyihii fidada ahaa waa inaysan wax ka soo xasilaynin bilcardi cala annaar weelkan haddii dabka la saaro waa inaysan wax ka soo fuqaynin dahab inuusan ka soo fuqaynin loo jeedo ama fido loo jeedo waa inuusan ka soo fuqaynin waa ilaa haddii markii dahabka weelkan yacni dahabka la marmariyey ama biyaha fidada la marmariyey haddii dab la saaro haddii ay wax ka soo fuqfuqayaan xaruma waa xaaraan markaas masaladaasuu sheekhu ku sheego biyo dahab iyo biyo fido haddii weelka la marmariyo xalaal laakiin bishardi inaysan wax ka soo fuqaynin markii dabka la saaro faslun haadaa kani faasilun mid wax kala saaro fii khisaali اlfitra wuxuu u fasal yahay sunnada xaaladaheedii waxyaalaha diinteennu ay sunnaysay masaa'ilkaas ayuu sheekhu ka hadlay raximah اllahu tacaala waa sunnooyin uu nabigu jideeyey salى اllahu calayhi wasalam yusanu waxaa la sunneeyaa asiwaaku cadaygii ayaa la sunneeyaa fii kulli xaalin xaalad kasta mar kasta inaad iska cadaysato waa sunno leanna waxaa weeye cadaygu mar walbaba waa qeyb nadaafadda iyo dahaarada ka mid a marka sharcigu uu jecel yahay nadaafada iyo dahaarada wayata-akadu alistixbaab cadayga sunnanimadiisu aad ayay u adkaataa lilwuduu'i liajli اlwuduu weeseqaadka dartiis ayay u adkaan iyo wasalaati salaada darteeday u adkaan sunnadaasi wasalaati liajli salaa salaaddii darteedii ayay u adkaan likulli ixraamin xirasho kasta oo salaada la xihanayo ayay u adkaan sheekhu wuxuu ku leeyahay cadayga mar walbaba waa sunno laakiin haddana sunnadiisu waxay sii ajir badan tahay markaad weyse qaadanaysid markaad weyse qaadanaysid ayaa sunnadiisu sii ajir badan tahay waxay kale sii ajir badan tahay salaad walba oo tukanayso mar walbood salaadda xidhan rabtid inaad cadaysato ayuu sii ajir badan tahay liannahu nabiga sala allahu calayhi wasalam waxaa ka sugnaaday inuu yidhi ragcataani bisiwaakin khayrun min sabciina rakca bigayri siwaakin ragcataani bisiwaakin laba ragco oo caday aad ku tukato markaad cadaysato markaad xidhanayso aada cadaysato markaad cadaysato kabacdi allahu akbar aad tiraahid ayaa khayrun kaaga khayr badan min sabciina ragca toddobaatan ragco oo bikayri siwaak caday la-aan ah toddobaatan ragco oo caday la-aan aad tukatay waxaa kaaga ajir badan laba ragco oo cadaygii aada isticmaashay wa iraadati qiraa'ati اlqur'aani waliajli iraadati qiraa'ati اlqur'aani qur-aanka akhrintiisa doonistiisa dartiisna sunnadii way u adkaataa cadayga masaa'ilka aada diinta u sunnaysay cadayga waxaa ka mid a markaad doonayso qur-aanka ilaahay waa kalaamu ullaahi caza wajal hadalka ilaahay inaad ixtiraamto ood xushmayso mar walboo qur-aanka aada akhrinaysid inaad cadaysatana sunna wey waalxadiidi wa qiraa'ati alxadiisi xadiiska akhrintiisa agtiisa iyo wadikri dikriga ilaahay akhrintiisa agtiisa mar walbood xadiiska nabiga sala allahu calayhi wasalam aada akhrinaysana waa inaad ixtiraamto ood xushmayso ood soo cadaysatid sunnawa mar walbo ilaahay aada xusayso oo tasbiixda iyo taxmiidka iyo salliga nebiga sala allahu calayhi wasalam aada akhrisinayso mar walbo dikri ilaahayba aad aada gelayso inaad cadaysatona sunnawa waisfiraari alasnaani waliajli isfiraari alasnaani ilkaha jaalla noqoshadooda agtiisana cadaygu wuu sii adkaadaa sunanimadiisa ilkuhu markay isbedelaan oo jaalla jaallo ay noqdaan oo midab kaloo wasakha uu kaa fuulana markaasina waa sunno mu-akada wey wa dukhuuli اlbeyti wa cinda dukhuuli اlbeyti guriga gelidiisa agtiisana sunnadu way adkaataa marka guriga la gelayana in la cadaysado laakiin beytkaas culimmada intooda badan waxay ku fasiraan sheekhu sida uu yidhi wayasixu waxaa ansaxaya an yuraada bihi alkacba in kacbada loola jeedo ayaa ansixi kara id yataakadu lidukhuuli kulli masjid maxaa yeeley masjid walba oo masaajidda ilaahay ka mid a khusuusan marka kacbada la gelayo kacbada masjidka kacbada markaad gelayso khusuusan in la cadaysado ayaa waxay tahay sunna mu-akada masaajidda ilaahay sidaasoo kale oo masjid walba markaad gelaysid inaad cadaysato sunna wa waalqiyaami wa cinda alqiyaam istaagga agtiisana sunnadu way adkaataa oo min annowmi hurdada laga soo kacayo laga soo istaagayo markii hurdada aad ka soo toosaydidna waa sunno inaad cadaysatid wa iraadati nawmi wa cinda iraadati nawm hurdada doonisteeda agteedana waa la sunneeyaa cadaygo sunna mu-akada markaad hurdayso iyo markaad hurdada ka soo toosayso walikulli xaalin xaalad kastana cadayga waa la sunnayn xaalkaasoo yatagayaru fiihi xaalka dhexdiisa uu isku bedelayo alfamu afku uu isku bedelo mar walba afkaaga isbeddel aad ka dareentid waa sunno in la cadaysado wa yukrahu asiwaak cadayga sheekhu wuxuu ku yidhi waa la nacaa oo karaahiyo wood lisaa'imi qofkii soomanaa waa karaahiya waa loo nacaa saa'imkaasoo bacda zawaali bacda wakti zawaal wakti zawaalka bacdi ahaaday qoraxdu marba haddii dhinaca qoraxdhaca ay u leexato dhinaca galbeedka oo wakhtiga duhurkaba la gaaro wakhtigii duhurka haddii la gaaro qofkuna uu sooman yahay waa karaahiyo waa karaahiyo wey inuu cadaysado calaa madhab alimaam ashaafici maxaa yeelay nebigeena sala allahu wasalam wabaaraka calayh wuxuu tilmaamay xadiiska imaamu muslim uu saxiixiisa ku warinaya lakhuluufu fami saa'imi adyabu cinda allaahi min riixi lmiski nebiga sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi qofka sooman waxa afkiisa saaran ayaa ilaahay agtiisa uga caraf badan ee uga udug badan miskiga caraftiisa miskiga caraftiisa marka khuluufkaasina haaliban wuxuu yimaadaa waxyaalaha afka saaran xilliga galabtii bacda zawaal bacda zawaal yimaada waxaa marka afka saaran in la zuuliyo waaba karaahiyo maadaama ilaahay agtiisa looga jacayl badan yahay waa sida uu ku fasiray imaamu shaafici raximah اllahu tacaala waxaa kaloo masaladan uga qiyaas qaatay imaamu shaafici yacni isaalatu dami shahiid qofka hadduu shahiid yahay oo dagaalkii gaalada uu ku geeriyoodo dhiiggiisa lama mayro dhiiggiisa isagoo sidiisa ah ayaa lagu asturaa liannahu nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaa ka sugnaaday inuu yidhi maalinta qiyaamaha qofkaa ilaahay dartii u geeriyooday oo jihaadkaa ku dhintay maalinta qiyaamaha wuu iman wallownu lownu dami wariixu riixu lmiski isagoo midabku uu u yaallo midabkii dhiigga laakiin haddana dhiiggiisu uu ka caraf badan yahay miskiga uu ka caraf badan yahay qofkaa shahiidka ah masaladaasna uga qiyaas qaatay imaamu shaafici oo maadaama qofka shahiidkaa dhiiggiisa lagu aasayo oo la yidhi ilaahay agtiisa waa uga caraf badan yahay miskiga qofkaa shahiidkaa dhiiggiisa cadayguna waa la mid bacda zawaal qofka sooman lama zuulinayo isagana wayaxsulu wuu xasilaa asiwaaku cadayga fadligiisu wuxuu ku xasilaa bikulli khashinin wax walba oo adag wax walba oo adag oo wasakda zuulin kara yacni caday uu noqon kara geed shardi ah oo sharcigu uu ku shardiyo laleeyahay geed hebel bis ayaa caday noqon kara geedaha kalena caday ma noqon karaan la yidhi ma jiro wax walbaoo adag oo wasakda kaa zuulin kara waa caday ilaa isb ilaa isbicahu shaksiga fartiisa maahane laakiin qofka farihiisa hadduu sidan isku marmariyo sunnadii yacni mau ma uusan oofin sunnadii cadayga ma uusan oofinin farta boqol goor haddaad ismarmariso weli sunnadii way kuu dhimantay sunnadii cadayga ma aadan oofinin walaraaku geed cadayga geedkan cadayga la yidhaaho ayaa owlaa haboonaasho badanoo geedaha kale isagaa ka habboon xagga sharcigu wuxuu aada u ammaanay geedkan la yidhaaho geed cadayga waa geedkan geed cadayga aan u naqaano sida haalibanba cadayada maaragta laga sameeyo kuwaas way cadayada laga soo gorto wal araaku geed cadayga ayaa owlaa habboon uma waxaa ku xiga geed cadayga annaklu geed timiraadka geed timiraadka haddana kusii xiga xagga fadliga iyo xagga darajada wa yustaxabu waxaa la sunneeyaa an yastaaka qofku inuu cadaysado biyaabisin mid qalalan qori qalalan caday qalalan inuu ku cadaysado goormo cadayga qalalan marka la sunnaynayo idaa lam yajid siwaakan radban caday qoyan hadduu waayo caday qoyan ayaa horeeya isagaa fadli badan caday qoyan hadduu waayo waxaa markaas la sunneeyaa mid qalalan mid qalalan markaa inuu ku cadaysado wayustaxabu waxaa la sunneeyaa idaa lam yajid siwaakan radban caday qoyan hadduusan helin an yastaaka inuu ku cadaysado biyaabisin mid qalalan kaasoo nuddiya lagu qooyey bilmaa biyo lagu qooyey caday qalalan oo qofku biyo isaga qooyey ayaa markaas sunno ah haddii kii qoyanaa qofku uu waayo wayastaaka wa an yastaaka qofku inuu cadaysado ayaa la sunnay cardan min cardin ballacballac ballacballac inuu u cadaysado yacni saan in loo cadaysado dhirir dhirir sharciguma ogola dhirdhirsaan inaad u cadaysato sharciguma ogola sharcigu wuxuu ogol yahay ballac ballac sidan inaad u cadaysato saas wey waa sidii nabigu u cadaysan jiray sala allahu calayhi wasalam ilaa fi lisaani carabka ma ahani waxaa laga soo reebay carabka dee carabka isaga marka la cadayayo isaga sidaan ballac ma loo cadayo waa dhir wey dhirira isaga loo caday saasaa sunnaa caday wa an yadahina qofku inuu saliidaysto ayaa la sunneeyaa ilaa fasalku wuxuu ka hadlayey khisaalu اlfitra arrimo badan oo la sunneeyey caday keliya ma ahayn khisaalu اlfitra arrimo fara badan oo la sunneeyey ayuu fasalku ku saabsanaa wa an yadahina qofku inuu saliidaysto ayaa la sunneeyaa hibban wakti wakti markuu wakti joogaba yacni inuu saliidaysto hal maalin ka bacdi laba maalmood ka bacdi bixasabi daruu bixasabi alxaaja markuu is yidhaaho qofkan jirkiisa alla ilaahay waad u baahan tahay oo saliid jirku u baahan yahay ama tintu ay u baahan tahay waa sunno qofku inuu saliidaysto wayaktaxila inuu qofku indha kuusho ayaa la sunnayn witran min witrin tiro isdheer alaaatan saddex alaaatan saddex saddex saddex ishiiba saddex goor inuu indhakuusha mariyo waa sidii watarkii uu nabigu u marsan jiray sala allahu calayhi wasalam wa an yaktaxila inuu indhakuushaa la sunnayn witran min witrin tiro isdheer alaaatan saddex fi lcayni alyumna isha midigta ah saddex goor uu marin indhakuusha uma alaaatan saddex fi lyusra isha bidixdaana saddex goor ayuu marsan watarkaasaa sunno ah in loo indhakuusho hadda indhakuushana farqi ma lahan bayna alrijaali waannisaa soomaalida inta badan waxay aaminsan yihiin haweenka kaliyaha indhakuusha saasay soomaalida inta badan ay aaminsan yihiin nabigeennaa marsan jiray indhakuusha khayru khalqillaah khayru khalqillaahi nabigeena sala allahu calayh wasalam waxaa axaadiis ka sugnaaday inuu indhakuusha ku dadaali jiray nabiga sala allahu calayh wasalam marka mas'aladani khaas kuma aha haweenkeed raggana waa laga rabaa waa sunno leanna waxa weye waa jamaal waa quruxu in allaha jamiil yuxibu اljamaal ilahay quruxda uu jecelya subxaanaه wa tacaala wayaktaxila wa an yaktaxila inuu indhakuusho witran tiro isdheer alaaatan saddex isha midigta ah alaaatan saddex kale isha bidixda ah wayaqusa qofku inuu iska jaro ayaa la sunneeyaa ashaariba shaaribka markuu dheeraadaba inuu iska jaro ayaa la sunnayn wayuqallima uu jaro addufra cijiyahana uu iska jaro waxyaalaha uu sunneeyey nabiga sala allahu calayhi wasalam waxaa ka mid a qasu shaarib shaaribka in layska jaro xataa yatabayana xumratu shafati ilaa faruurta guduudkeeda ilaa uu ka muuqanayo waa in shaaribkii la jaro ayaa la sunnay wayaqusa waa inuu jaro ashaariba shaaribka uu iska jaro ayaa la sunnay wayuqallima uu jarto addufra cijiyahana uu jarto oo cijiyaha markay dheeraadaanba inuu iska jaro ayaa sunno ah wayantifa wayantifa inuu tifo ayaa la sunnayn alibda kilkisha tinta kilkisha ka soo baxaysana inuu mar walbaba ku dadaalo oo iska tifo oo iska dhammeeyo ayaa la sunnayn wayusiila inuu iska zuuliyo ayaa la sunnayn shacra alcaana tinta hoose inuu iska zuuliyaa la sunnayn caanada waa tinta hoos ka soo baxda wey caanada tinta hoos ka soo baxda tintaa mar walbaba inuu iska zuuliyo waa waxay ka mid tahay asbaabta nadaafadda asbaabta khisaalu lfitra ay iyaduna ay ku jirta wayusarixa inuu shanlaysto allixyata garka inuu la shanleeyo ayaa la sunnayn waxa la jarayo waa shaaribkii amaa garka nebiga sala allahu calayh wasalam wuxuu sunneeyey alicfaa nebiga sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi acfu llixa wa xufu shawaarib garkana daysta shaaribkana jara uu yidhi nebigu sala allahu calayh wasalam waa khilaafan lilkufaar yacni waxaa lagu khilaafay gaaladiioo gaaladu iyagu garka way la dagaalamaanoo way xeeraan shaaribkana way weynaystaan shaaribkana way deeyaanoo waa shicaarkooda iyo astaantooda nebiga marka sala allahu calayh wasalam khilaafan lilkufaar wuxuu jideeyey in dadka mu'miniinta ah shaaribka ay iska jaraan garkana ay deystaan wa yusarixa inuu shanlaysto ayaa la sunnayn allixyata garkana uu shanlaysto wayakhdiba inuu cilaan marsado inuu cilaamiyo ayaa la sunnaynoo yacni bedel uu sameeyo yakhdibadan hadda ulajeeddada laga leeyahay waa bimacnaa yugayira wayakhdiba inuu bedelo ashayba cirada cirada midabkeeda inuu bedelo bixumratin guduud guduud inuu ku bedelo ayaan la sunnayn aw amase sufratin ama jaalle waxyaalaha diinteennu sunnaysay waxaa ka mid ah haddii ilaahayba uu ku gaarsiiyo nuurkaas iyo waqaarka yani cirada nuur wey sida nabigeenu tilmaamay sala allahu calayhi wasalam ciradaa nuurka haddii ilaahay ku gaarsiiyo da-daa ilaahay ku gaarsiiyo in markaa ciradaa aada yacni mar walbaba ku bedesho midabkeeda guduud ama aada ku bedesho jaalle waa sunna wey maxaa yeelay nebigu sala allahu calayhi wasalam markuu soo islaamay sayidina abubakar aabbihiis abuquxaafa nebigu sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi hayiruu haada ashayba wajtanibu sawaad ciradan ka bedeli wey oo midabka yani midab kale saara wajtanibu sawaad madowgana ka fogaada wuu yidhi nebigu sala allahu calayh wasalam marka mar walbaba cirada midabkeeda in la bedelo cilaan la marsado oo la guduudiyo ama jaalle la marsado waa sunno laakiin waxaa xaaraam ah madow madow ciradii in la mariyo oo qofku daawmadoobayse uu marsado xaaraan wey waxyaalaha hadda waddankan ku soo badanaya waxaa ka mid ah cilaan magaciisa ay ku sheegaan cilaan nuuraani yidhaahaan cilaan nuuraani bal u fiirso yacni shaydaanka takhdiidkiisa waxaa ka mid ah qofka markuu doonayo shareecadii inuu gefsiiyo magacyo kale ugu yeelaa markaasuu leeyahay kan isku magac ma ahane gal isku magac maahane kan galuu leeyahay waa shaydaanku markii nebiyullaahi aadam uu la hadlayay wuxuu yidhi hal adulluka calaa shajarati اlkhuldi wa mulkin laa yabla wuxuu yidhi nebiyullaahi aadamu ma ku tusaa calaa shajarati اlkhuldi geed magaciisa la yidhaaho geedkii waaritaanka de waa geedkii xaaraam tahay ogow waa geedkii nebiyullaahi aadam ilaahay yidhi ha isku cunin waa xaaraan magaciidu shaydaanku ka bedelay wuxuu yidhi hal adulluka calaa shajarati اlkhuldi wa mulkin laa yabla geedkii boqortooyada iyo geedkii waaritaanka ma ku tusaahu marka cilaankan la leeyahay cilaan nuuraani waxay la mid tahay hal adulluka calaa shajarati اlkhuldi waa daawmadoobayso magacii la bedelay daawmadoobayso la farsameeyo magacii lagu farsameeyey idan xaaraan wey maxaa yeele xadiiska nabiga salى اllahu عalayه wasalam biduuni tafsiil xadiiska lama tafsiilinoo xadiisku waa caamo wajtanibu sawaad nabiga salى اllahu عalيه wasalam wuxuu yidhi madowoo dhan ka fogaada magaca doonta ula baxa ama cilaan nuuraani dhe ama cilaan shajaro dhe ama cilaanulwaraq dhe aday ku jirtaa horta ma madow yahay mar hadduu madow yahay wajtanibu sawaad uu soo geli madow oo dhan in laga fogaado yaajibu amaa inaad tidhaaho kan isku magac maa daawo madoweyse lama yidhaaho kan waxaa la yidhaahaa cilaan nuuraani oo suuma madooba magac kasta ula baxa suu madow ma ahawn madow hadduu yahay sharciga xaaraan lama ogolo wayakhdiba qofku inuu bedelo ashayba ciradii bixumratin guduud uu ku bedelo oo sufratin ama jaalle midabyada kale waa xalaal wey midabyada kale midab jaallaa marso midab guduuda marso laakiin madow mayo madow xaaraan wey walmusawajatu walmusawajatu islaamtii la nikaaxiyey oo la qabay yadayhaa labadeeda gacmood iyo warijlayhaa labadeeda lugood inay iyaduna ku bedelato ayaa la sunneeyaa bilxinaayi cilaan ay marsato lugaha iyadoona islaamtu marba haddii la guursado islaan la qabo ay tahay mar walboo lugihii iyo gacmuhu ay ka caddaadaanba waxaa la sunneeyaa cilaan inay marsato sunna wey waxyaalaha diintu jidaysay ayay ka mid tahay marka almusawaja la yidhi maxaa baxay cilaanka waxaa loo sunneeyaa gabadha la qabo sida kitaabku inoo sheegay gabadha haddaan la qabin imaamu nawowi raximah اllahu tacaala masaladaa wuxuu uga hadlay kitaabkiisa majmuuca lidaalik kitaabka majmuuca isagu wuxuu ku leeyahay imaamu nawowi wayukrahu اlkhidaabu ligayri اlmusawaja gabadha haddaan la qabin cilaan inay marsato sunno ma ahna bal waa karaahiyo karaahiyo wey leanna hiyay isku qurxinayad middan musawajada ninkeeday isku qurxin ninkeedii ayay isku qurxin laakiin gabadhan aan la qabin waxa weeye inay gacmihii iyo cilaan iyo marsato kuma dembaabayso laakiin waa karaahiyo karaahiyo wey makruuh wey waalmusawajatu islaantii la nikaaxiyey yadayha labadeedii gacmood iyo warijlayha labadeedii logood iyadu waxay ku bedeli bilxinaa cilaanay marsan iyaduna cilaankaas ayay marsan wey cilaanka marka ragga binisbati lirijaal waa xaaraan wey raggu inay cilaan iyagu marsadaan ilaa ciradaas maahan qofku haddii masaladii kitaabku noo sheegayo garku hadduu ciroobo ama madaxu uu kaa ciroobo nin raggaa aad tahay cilana waad marsan kartaa laakiin waxaan la ogolayn sidii islaamihii oo kale gacmaha iyo lugaha iyo cijiyaha iyo in cilaan la marsado xaaraan wey walidaalika imaamu nawowi raximah اllahu tacaala kitaabkiisa majmuuca ayuu masaladan uga hadlo wuxuu yidhi wayaxrumu اlkhidaabu calى الrijaal raggu inay cilaan marsadaan xaaraan wey ilaa cirada inay ku bedelayaan mooye lugihii iyo gacmaha inay raggu cilaan ay ku marsadaan xaaraan wey waxyaalaha dhallinyarada qaarkood ay samaynayaan dhallinyarada qaarkood waxaa lagu arkay faryaraydaas iclaan marsanaya bal maxaa loola jeedaa faryaraydu waa tashabuh binnisaa wey tashabuh binnisaa wey nabiga sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi lacana allaahu almutashabbihiina binnisaa'i min alrijaal yacni kuwa ragga dumarka isku akaysiiya lacnad allah ku ridu yidhi nabigu sala allahu calayh wasalam marka gacmaha iyo lugaha cilaanka waxuu sunno u yahay oo uu u bannaan yahay dumarka ama raggii faryaray ama marso ama fardhexaad marso xaaraan wey lama ogola wayukrahu wayukrahu waxaa la nacaa oo karaahiye ah alqazacu dhinac xiir dhinac xiirkii karaahiye wey qazac yacni ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye waa xalqu bacdi ra'si waa madaxii qayb ka mid ah in la xiiro qaybtii kalena la daayo taas way masalada laga hadla masaladaas iyadana sharcigu ma ogola waa karaahiyo nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu arkay caruur saxaabadu ay dhaleen oo qayb madaxiisa ka midana la xiiray qaybna tintii loo daayey nabiga sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi ixliquu kullahu aw itrukuu kullahu wiilkan yarkaa kulligii wada xiira ama kulligii u wada daaya tinta uu yidhi nabigu sala allahu calayh wasalam marka masaladaa iyaduna sharcigu ma ogola waxaa la yidhaha qazac waddankeenana waxaad moodaa inay hadda ku soo baatay khusuusan dadka dhallinyarada ah dadka dhallinyarada ah waxaa weeye qalbu lmawaasiin waxaa ku dhacay qalbu lmawaasiin fara'ow alxasana qabiixan walqabiixa xasanan dhallinyaradii waxaa ku dhacay qalbu lmawaasiin miisa mawaasiintii bini aadamku wax ku cabiri jiray cabiradii oo dhan ayaa ku dabagedoomay dhallinyaradii cabirku muxuu ugu dabagedoomay wixii sharafta lahaayee wanaaggiina waxay u arkeen wax foolxun wixii foosha xumaana shaydaankii wuxuu u tusiyey wax wanaagsan oo lagu xaragoodo inuu yahay marka waxaa la yidhaha qalbu lmawaasiin halbeegyadii oo dabagedoonku dhacay cinda shabaab oo dadkii dhallinyarada ahaa dadkii dhallinyarada agtoodii qalbulmawaasiina ku dhacay mawaasiintii wax lagu cabiri jiro bini aadamku wax ku cabiri jiray ayaa iska dabagedoontay markaasi wixii qorxoonaana waxay u arkeen wax fool xun wixii foosha xumaana waxay u arkeen wax qurux badan inuu yahay qofkii marka muxuu is leeyahay haddii jeegadii aadan xiiranin wuxuu leeyahay yani quruxdaadii waxbaa ka dhiman ayuu is leeyahay quruxdii waxbaa ka dhiman waxaa la weydiiyey sheekhan la yidhaaho ibnu khalduun ibnu khalduun saaxiibu muqadamati ibnu khalduun kitaabkan ibnu khanduul alandalusi wuxuu ka mid ahaa culimmadii dhulkan sbain ku nooleyd uu ka mid ahaa culumta ijtimaaca oo aada u yaqiinay marka waxaa la weydiiyey maxaa qofka bini aadamka ku kalifa inuu qof kaloo bini aadama uu ku daysado markaasuu wuxuu yidhi alhaziima nafsiya qof bini aadama ah haddaad aragtid qof kale asagoo ku daysanaya waxaa ku kallifuu yidhi hal shay waa qalbi jab oo qofkaasuu u qalbi jabay yidhi wax kale ma keenayso yacni wuxuu aaminsan yahay qofkanoo kale haddaadan noqon quruxdaadii iyo horumarkaagii waxbaa ka dhiman haddaad aragtid qof qof ku dayanaya labiskiisa qaabkuu u xiiranayo qaabkuu u jaranayo qaabkuu u soconayo qof qof kale ku dayanaya haddaad aragtid waa qof qofkaa u qalbi jabayuu yidhi macno kalena ma jiro marka waxaa ceeb ah yacni taqliidka asaaskiisa iyo qof in lagu daydo asaaskiisu waa qalbi jabo waxaa ceeb ah qofkii dhallinyarada ahaa inuu gaalkii u qalbi jabo oo uu aamino haqaafadaadii ilbaxnimadaadii xadaaradaadii magaalo joognimadaadii waxbaa ka dhimanaanaya haddaadan gaalkan ku dayan waa dullinimo leanna waxaa weeye asaaska taqliidka iyo alqudwa sayi'a asaasuhaa wa manhajuhaa waxa weeye waa haziima nafsiya waa qofku qalbi jab uu ku dhacayo haddii qalbi jab uu kugu dhacayo nabigaaga u qalbi jab sala allahu calayh wasalam nabigaaga u qalbi jabo aamin in aadan qorxoonaanaynin ilaa aad nebi maxamed ka raacdo sala allahu calayh wasalam ilbaxnimadaada inay wax ka dhiman yihiin ilaa aad ka raacdo nebiyullaahi moxamed sala allahu calayh wasalam ilaa waxaa weeye kullu lqudwa alhaziima nafsiya kudayashada waxaa keena haziima nafsiya haddaad marka qof u qalbi jabaysid u qalbi jab nabiyullaahi moxamed sala allahu calayh wasalam laakiin marba haddaad gaal tiraahid xadaaradaadii iyo magaalo joognimadaadii iyo ilbaxnimadaadii waxbaa ka dhiman sidii gaalkii haddaadan u soconin ama u xiran ama u labisan kulligood dhallinyarada gaalada ku dayanaya waxaa haya qalbi jab wax kale ma jiraan sababkeedu waa qalbi jab leanna waxay u qalbi jaban yihiin haddaadan sidan gaalkan u xiran noloshii waxbaa ka dhiman iyo quruxdii quruxdii yacni hama ama ha inkiraan ama ha qiraan xaqiiqadu laakiin waa taas haziima nafsiya wey wayukrahu waxaa la nacaa alqasacu dhinac xeerkii karaahiyo wey wanadfu shaybi cirada tifideediina waa la nacaa qofka haddii ilaahay subxaanahu watacaala uu nuurkaa iyo da-daa ilaahay gaarsiiyo inuu ciradii uu iska tifo karaahiyo wey wanadfu lixyati garka tifidiisiina waa la nacaa garkii sunnada ahaayoo ilaahay uu ku yeelay tii soo baxdaba haddaad tifto karaahiyow walmashii socodkiina waa la nacaa fii naclin kob uu ku socdo kobtaasoo waaxidin ee keligeeda hal kob inaad ku socotid iyaduna karaahiyow lama ogola walinticaalu kobagashigii isagana waa la nici qaa'iman xaaluu yahay qofku isagoo taagan inuu kobihii gashado waa la nici laakiin kobaha istaagga lagu nacayo waxaa weeye waa kobaha xihan kobaha guudka ah kuwaas wey liannahu kuwaasi waxaad ka fahmi cilada waxay tahay waliannahu yukhshaa minhu suquuduhu qofku inuu dhaco ama qof kaloo muslima ka dul dhaco ama asaga dhibaata ay gaarto ayaa laga baqi kobuhu hadday xirxiridii u baahan yihiin inuu markaas isagu istaag uu ku xirto kobihii oo hallugna ku taagan karaahiye wey amaa kobahan iska furan oo dacaska ah karaahiye ma aha istaag inuu qofka uu ku gashado oo inaad la fadhiisato taasi shardi ma ahan amaa kobuhu hadday xihan yihiin oo ay daboolan yihiin inaad dhacdaa laga baqi haddaad istaag markaa ku gashato allah subxaana wa tacaala